فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan oo xiliyadan oo kale aad dhegaysataan caawa oo khamiis ah waxaad ku dhegaysan doontaan dagaalo culus oo lagu jabiyey askarta dowladda federaalka oo maanta ka dhacay deegaan dhacaduleedka degmada galcad faahfaahin ku aadan dagaalkaasi oo in ka badan toban askari ay ku dhinteen ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen muqdisho ku dilay mas-uul ka tirsanaa maamulka shabeellaha hoose waa kuma ninkaasi xog ku saabsan dhacdadaasi ayaad dhagaysan doontaan kanaalka wararka alkataa'ib oo maanta baahiyay muuqaal kooban oo xiiso leh kaas oo lagu soo bandhigay dagaallo dharaar cad ka dhacay magaalada muqdisho yaa lala eegtay dagaaladaasi halkee bay ka dhaceen sharaxaad ku saabsan filimka ayaad dhagaysan doontaan askari ka soo goostay ciidamada ku sugan magaalada buulamareer oo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose askarigan oo in ka badan lix sano ku sugnaa magaaladaasi maxaa ku qasbay inuu halkaa ka soo tago muxuu kala socdaa dagaalkii buulamareer ku qabsaday ciidamada yuganda waraysi aynu ka qaadnay askarigaasi ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka dhuuxa sidoo kale caawa waxaa qayb ka ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo sheegay in hoggaanka ugu sarreeya dowladda ay beegsanayaan dad gaar ah iyagoo ku mamarsiyoonaya inay la dagaalamayaan musuq maasuqa hadalka xildhibaankaasi iyo ciidamo ka soo horjeeda dani oo dhowratus ku soo bandhigay garoowe ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka aniga ayaa isku soo duway oo idila socodsiinaya waa mar kale iyo dhuuxa waraysyada فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ayaan mar kale idin leenahay dhegaystayaasha nagu xiran waa labada bisha muxaram sanadka cusub kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada islaamka qodobka ugu horeeya barnaamijkan ah waxa uu noqonayaa tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaalo culus oo maanta ka dhacay deegaanka gallibaax ee dhacaduleedka degmada galcad ee wilaayada galgaduud dagaalkaasi ayaa khasaare xooggan lagu gaarsiiyey ciidamada bangarafta ee ay dhistay kuna shaqaysato dowladda maraykanka dagaalka ka dhacay gallibaax waxaa lagu jabiyey ciidamada bangaraf iyo kuwa gorgor dhimashada inta la xaqiijiyey waa kow iyo toban askari dhaawucuna waa lix iyo toban kale ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalka ku qabsaday hub iyo saanad ciidan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaa qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan dagaalo dharaar cad ka dhacay magaalada muqdisho kuwaas oo lagu qaaday bar kontarool ay ku sugnaayeen askarta dowladda xasan sheekh waryaheena mahad cubayd oo daawaday muuqaalka ayaa ka sheekeynaya macluumaadka lagu soo bandhigay muuqaalka uu baahiyey kanaalka wararka ee alkataa'ib maxamed daahir cali su-aad baad u mahadsan tahay janaalka wararka ee alkataayib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo howlgallo dharaarcad ka fulinaya gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho weerarada filimka lagu daawanayo waxa uu mid ka mid ah ka dhacay xaafad ka tirsan degmada hiliwaa ee gobolka banaadir waxayna ciidamada mujaahidiintu maalin cad weerarayaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo goobta fariisin militari ku lahaa
نفوسنا في شوقنا تهفو إليك بلا انتظار عدنا نفيك بوعدنا أحرار لا نرضى وأهل الأسنان والشراب ونطيل عن ذاك الربا أثر التوحش والغبار عدنا نقول لربنا
weerarka kale ee filimka lagu soo bandhigayo waxa uu afar maalin ka hor ka dhacay xaafadda tiida ee degmada dayniile ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ayaana xilli habeen ah waxay weerareen bar kontarool oo ay joogeen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah
الفدا شرفا إلى تلك الضياء بوعدنا أحرارنا نرضى النصار ونفوسنا في شوقنا تهفو إليك بلا درار. أثر التوحد والغرار لا نقول وربنا أنا على ذلك اليسار ربنا نحصر ديننا وشعارنا ذاك الشعار waxaa filimka lagu daawanayaa miidadka shan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyadoo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo furteen hubkii ay ciidankaas ku dagaalamayeen markii dambena waxay gubeen xaruntii ciidan ee ay weerarka ku qaadeen حياتنا بالانتصار نشدو بألحان الفدا شرفا إلى تلك الديار الله أكبر فيك بوعدنا أحرار لا نرضى انكسار ونفوسنا الله في شوقها تهوى إليك بلا انتظار
ayadoo dowladda federaalku tilmaamayso inay weqday awoodda al-shabaab ayaa haddana waxaa muuqanaya arrinkaas wax ka soo horjeeda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana la soo baxay dardar hor leh waxayna silsilado howlgallo ah oo culus ka fulinayaan goob waliba oo ay doonaan oo ay ugu weyn tahay magaalada caasimadda ah ee muqdisho فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag askari kasoo goostay ciidamada ku sugan magaalada buulamareer ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose askarigan ayaa ka sheekeeyey waxyaabihii ku qasbay in uu isaga dhexbaxo ciidanka oo muddo lix sano ah ula shaqaynayay kusoo dhowaada waraysi ayuu la yeelanay saciid salaad axmed oo la soo goostay qori iyo booshkiisa
geliid salaad axmed aa layidhaah waxaan ka soo tegay buulamarees goormaa ka soo tagtay waxaan ka soo tegay salamaan dara buulo mareer ka waran ciidamada halkaa jooga ee dawladda ayaad ka mid ahayd miya
haa
meeqa ayaad ku jirtay
waxaan ku jiray eh, shan sano ilaa lix sano muddadaasi buulo mareer ayaad ka howlgelaysay haa waayahay nin wax badan usoo jooga ayaa tahay maxaa kugu qasbay inaad halkaa kasoo tagto
waxaa igu qasbay eh, lacag meesha ka jira aan u adkeyso waamana waxaad u adkaysan weyday maxay yihiin
inaan macnaha afrikaantaas jaalaas la shaqeeyaan u adkeyso waamana marka kolley waxay eh, noqotaba hadeertaa macnaha inaan macnaha danteedii iyo aqrinla diideeda ka raacdaan aan go'aansaday kolley marka qaabkaas waa badata wax qori ah miyaa la soo goosatay qori aa waa wataa aakar iyo toddoba qasnaa wataa
yaa ku siiyey
dowladda
waayahay qaabka kusoo baxday ka waran nooga waran ee wilaayada shabeellaha hoose aa kusoo gaartay
wallaahi qaab caadigaan kusoo baxay oo jawi markaas xilli jawi degan iyo wahay marka waa qaab tartiibaan kusoo baxay cid kugu helisay miyaa jirtay cid weelinaya ma jirin anigii iyo daba joogta ama cid kaloo aan la socotay markaas Een, magaalada buulamareer dagaal culus ayaa ka dhacay oo ciidamada uganda halkaa waa lagu laayay in bishii dulqacda ee sanadkii lasoo dhaafay adigu ma joogtay halkaa
waa joogay subaxda hore waa joogay sidee bay wax u dhaceen maalintaasi jimcaha ah nooga waran
wallaahi haddaan kaaga warrama meesha kolley waxbaa lasu gaarsiiyey ma garata haye
kolley waa meeshaas raggii joogana waa looga tugtugroonaaday gaaladahay ma garatay waa gartay
marka ilaahay ayaa garabkooda ka baxay idinku maxaa idin soo gaaray
innaga raggeenna waxaa wax sidaas sama gaarin laakiin saddex ninaa ku dhimatay meesha iyaguna maxaad aragtay oo ka dhintay
ayaga waa wax badanaa ka dhintay kolley ilaa lixdan ilaa toddobaatan oo meyda waa waayahay dagaalka ka waran xooggiisa muddada uu socday iyo sida magaalada looga dareemay
adiga abbaara aroornimadiis wax subaxdii bilowday waa u dhammaaday salaada subax markii lagu jiro bilowday waa u dhammaaday adiga waagi markuu soo istiinayo soo kaa adiga labiyi tobankii iyo bar inayada madaha aftar waayahay in buulamareer in ciidanku waa laga saaray waa laga itaal roonaaday golweyn bay tageen dib bay usoo laabteen waad la soo laabatay soo ma aha lasoo laabtaa kadib maxaa dhacay nooga waran
kadib walaa wax dhib la hadda markaas meesha kuma qabsan meeshay yimaadeen waa waana degeen hadeertan wax hadda soorimaad oo ka hor yimid ma tegin halkee bay degeen marka xeradoodiiya mise goobo kale ayay degeen
goobo kale oo oo horale ay degeen maxay xerada kaga carareen oo ay u degi waayeen
erada waa macnaha waa cabir inuu cabir xaggaas oo cabiran yahay oo ay uga carareen oo waxay ka baqayaan in lagu soo duqeeyo aa in lagu duqeeyo ka baqaya waayahay n ma idiin suurta gashaa oo ma u tegi kartaan markii la weeraray kadib iyo ka horba mas arki jirteen
maya maya maya looma tegi karo xilligan hadda ah
aa xilligii hore oo midna looma tegi karin M- maxaa u sabab ah marka inaad u tegi weydaan idinkaa ka horeeyey oo aragtuur u ahaa difaac u ahaa
iyagu waa dadkan waa dad ismadiya mogta soomaali soomaali u tahay iyagu macnaha maga aaminsanaba soo maaha qof soomaali oo ma aaminsanaba iyagu waa garta waan isku waardiyeen waan isku waardiyeen waya ciidamada uganda iyo kuwa halkaa joogay ee soomaalida adiga aad ka mid ahayd n waxaa la ii sheegay maraan bulamareer tegay in xashiishka halkaa lagu beerayay oo beero badan la baabi'iyey tafaasiil naga sii maadaama xoog ogaal aad u tahay waxa halkaa ka jira
wallaahi xashiish meesha waa ku yaalay waana lagu baabiyey kolley waa xashiish badan waa lagu baabiyey meeshaas waa waana ku yaalay wallaahi ciidamadan waa abuuraayeen dad shacaba oo ayagana ka dhex dhuumayaan waa abuuraayeen
waya hadda ka waran n bulamareer xaalkeeda sidee buu ahaa
xaalkaydu xaal hadda jawigeedu magaalada haddaan u weydiiyo magaalada jawigeedu waa deganaa wax cabsi ah ka waran ma dareemayaan ciidanka cabsi cabsi waa saahida sidii waa saahid waa waa habeen dhiigi waa xaaladeeda caadi maaha kolley magaaladu waa cabsidiisu waa saahid ciidanka soomaalida halka aad ku joogteen ka waran magaalada in habeenkii ma ku hoyataan mise waad ka tagtaan
kuma hoyino kuma hoyino waa xilliyada oo habeenka soo gelaya baa laga dareeraa halkeeba aadaan
xerada oo aad timisa u tagtaan aa waa baqaysaan miya waa magaalada waa laga baqahaa waa garta marka ha- habeenkii magaalada waa cidlo oo cid oo ka talisa iyo ku sugan ma lahan
waa may
waayahay dadka ka waran sidee bay idin arkayeen reer buulamareer ka hor weerarka iyo kadibba maxay dareemayeen oo idinka aaminsanaayeen
wallaahi dad dhib ku hayay dad dadku u aaminsanay kolley waa waa dareemi kartaa soo maaha maanta baxnay iyo eh, dadku aad ugu faraxsanaa kolley waa gartay waa kaa hadda dadku ma- ma kusoo wada laabteen mar waa laga barkacay sidaan ogahay ka waran dadku dib ma usoo laabteen
boqolkiiba adiga kontona soo laabata hadda sidaan iminka igu wardambeeyay hadda dad badan soo laabta ani maahay badanaa dadkuna waa iska cabsayan xoogaa
maxay ka baqayaan in maya meesha xoogaa waa meel xoogaa xabadu yandhoway ka dhacdo xaalad xun ka dhacday marka inay macnaha eh, hoobiyaal iyo wax ku gaaraan ay ka baqayaan ilaa Wa- duqaymaha ka dhaca duqarno ka waran magaalada wax maamul ah ma leedahay mise un waa ciidamo un baad ku ahedeen halkaa
wallaahi maamul hadda caadi aan jeedo oo ay leedahay oo fiican ma jiro kolley magaa maamul dadka joogo markaas kartaa kolley maamul ka eh askarta uganda ka waran ee buulamareer ku sugan dagaal baa qabsaday meydad aada u badan ayaa halkaa looga dilay xerada oo aan tegey n askartu aad bay isku bedeleen waa ay qurmayeen oo waa ay doorsameen markii ay yimaadeen oo xerada ay galeen ka waran maxay dareemeen shucuurtooda sidee buu ahaa
wallaahi waa shucuurtooda caadi maahayn cabsidoodii cabsiyaa usii usii ba- usii badisay waa kaa maxay la baqeen maxay la cabsanayaan
meesha waa meesha waxa ku gaaray waa cabsideeda hadda saa'id waa kolley xanuunka ku dhacay ilaa hadda ka wewersiin sidee baa lagu soo dhaweeyey
sukar xunaa lii soo dhaweeyey si si maamuus la islaamnimada muslimnimada lii soo dhaweeyey marka wax xiriir ah miyaa la samaysay een, odayaal amaba ehelkaada mise adigu un baad go-aansatay inaad halkaa isaga soo tagto isaga soo dhexbaxdo
anigaa go-aansaday inaan kaga soo tago meeshaas adoo qofna lasoo xiriirin Ah, ma xiriiran samay ha ka waran ciidanka kale een qorshaha iyo tillaabada adi aa qaaday oo kale ma ku fikirayaan bay kula tahay ciidanka soomaalida wallaahi rag badanoo meesha oo inay ku fikirayo waa buux kolley oo haddii macnaha ay jaan helaan sidaan dareemayo maxaad hadda ayay ujeedi ujeedinaysaa oo ugu baaqaysaa inay kaga tagaan meeshaas akhridoodii adduunyadooda ay u shaqo tagaan oo kaga tagaan meeshaas فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waayahay qaybaha hore ee barnaamijka dhuux ayaan tallaabsanaynaa maanta magaalada garowe waxaa dhowlatus ku soo bandhigay ciidan militari ah oo si weyn kaga soo horjeeda maamulka uu hogaamiyo saciid cabdullaahi dene ciidankan waxaa watay cornel jimcaali jaamac takar waxaana uu sheegay in ay ka dagaalamayaan muddo kororsi uu damacsan yahay hogaanka puntland ciidankan ayaa aada u hubaysnaa waxaana ay mar kale ku celiyeen inaysan ogolayn in la furo dastuurka puntland maanta waxa weeye maalin een, ururka uguntada kumaandooska maalin ku weyn weeye waa maalin aynu ciidanka ururka kumaandooska qayb ka mida ay soo bandhigayaan awooddooda waxayna kaga hadlayaan nin dareenka iyo hawsha meesha ay u joogaan waxa weeye waana hadda laba qodob aanu ka badin mayo qodobka koowaad waxa weeye wax allaale wixii aan ka dagaalannay oo diidnay oo aynu dad ina kaga dhintay ma aqbalayno warkaa waa la fahmeen soo maa waxaan diidnay ma aqbalayno waa diidnay wixii maslaxada ku jidho oo ummadda ummadda een, dalka iyo dadka dani ugu jirto oo wixii lagu heshiiyey ahaa- ee, waa- oo oo horey loogu heshiiyey waa aqbalaynaa madaxweynaha hadda taladiisu sii dhammaanayso xukunkiisu sii dhammaanayo xaquma laha naabka waxa loo dooranayo inuu isagu jideeyo waa musharax uu ka mid musharaxiintu ka mid yahay musharaxiintu waxay isku raacaan oo iyagu ay ku heshiiyaan baana waxa weeye een, maslaxadda danta guud ay ku jidhaa iyo danta dalka isagu waxaa loo doortay shan sano dalka inuu hogaamiyo hadda shan bilood baa u hadhay shantaa bilood oo u hartay een, annagu ciidamadaa ka mid nahay puntland waana ilaalinaynaa dastuurka iyo nidaamka iyo sharciga iyo kala damaynta waxayna ka go'an oo inoo ballana inaynu waxaynu diidnay oo ka dagaalannay inaan cidina inu ku tirtirin karin waana diidaynaa horaan u diidnay waa ka dagaallannay dibna ugu noqon mayno puntland afar iyo labaatan sanay jirtaa waxay ahayd qorisu dhiib Eh, nin kasta waa jeclaa maalintii shanta sano dhammaystay inuu dhowr sano ku darsado nin kasta waa jeclaa puntland dastuurkeeda in la furo waa ka dagaalan mana aqbalayno waxaanu soo dhowaynaynaa siddeedda janawari inay doorashadu dhacdo baan soo dhowaynaynaa maslaxadda dalka iyo dadka iyada ku jirtaa waxaan rabnaa marka sidee ku gaari karraa guusha inaan guul gaarray oo hadda rag ina kaga dhintay ragna ina kaga naafoobay ragna ku dhaawacmeen ragna daal iyo dhafar badan ay ku jiraan guusha aannu gaarray baan idiin sheegayaa in maanta puntland tashato oo isimadeedu isu yimaadaan iyo dadkii lahaa aasaaskeeda inay isu yimaadaan bahashiina dhulka la dhigo lagana tashado guushaa waxaa soo hoyiyey guutada kumaandooska waxaannu wadaynaa ilaa iyo aan ka xaqiijinayno hoosta ka xariiqayno inay puntland cageeda isku taagtay sharcigana loo hoggaansamay iyo dastuurka halganka aan ku jira waa wadaynaa kuwa markaan dagaalka gallay dabka loo shiday oo la yidhi kaalaya meel baa baris laydinku siinaya mushaar baa laydinku siinaya gabayga ismaaciil miraa waxaa ku jiray nin mushaare eexaynaya waa miskiinnima waa miskiinnaba nin mushaare eexaynaya waa miskiinnaba mushaarka waan qaadanaynaa waana helaynaa waana qaadanaynaa mid waxaan qaadanaynaa xalaal ah oo aan leenahay weliba aan canshuur ahayn baan qaadanaynaa iyadoo aan qaadan oo ishnaa ka mirigsinayaynu qaadanaynaa shanta biloodba mushaarka waa qaadanaynaa ka aan dawladda ku leennahayna waa waa dayn aan ku leenahay dawladda waana leenahay cid noo didi kartaana ma jirto cid xoog wax nooga hayn kartaana ma jirto wax sharci ah na wax nala kagama qaadan xuquuqda annagaa iska leh annagaa leh annagaa u soo halgannay annagaa u dhimannay kuwa aakhiro jira baan oo aan mas-uul ka nahay baa wax ku leh kuwa naafaha istaaladana wax ku leh kuwa soconaya wax ku leh xuquuqdaas nin diidi karaa ma jiro haddii meermeerinta laga dayn waayana meeshay taal baan ugu tegaynaa meeshay taal baan ugu tegaynaa waa doonanaynaa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
xildhibaan maxamed weli oo ka tirsan baarlamaanka dowladda ayaa sheegay in dad gaar ah oo ka soo jeeda qabaa'ilo lagu beegsanayo dagaalka uu ku dhawaaqay xasan sheekh ee ka dhanka ah musuq maasuqa hareeyay dowladdiisa waxa uu sheegay in cadaalad darre ay ku dhaqmayaan xasan sheekh iyo xamza iyadoo siyaasiyiinta mucaaradka iyo dad badan ay xasan ku tilmaameen inuu yahay musuq maasuqiistaha ugu weyn dowladda cadaalad darre baa naalagu suubiyey xamza nagu suubiyey madaxweyne xasan sheekh aa nagu suubiyey wiilkan shaqadii shaqaalaha agaasimaha guud oo cabdulaahi iska xiran afartan iyo shan cisho gaar ahaan saldhig booliis kaga xiran waxaan dhahnaa waa afduub taasna waxay tusaysaa macnaha eh, habku maarata maasumaasuq inuu heen waxaan dhihi karaa daacad lagama aha macnaha waa waa- waa seed bursi waa dad baa la beegsanaya waayo qaabka loo wajahay ayaan qaab sax ahayn laakiin qof aan lacag qaadayn oon lacag siixayn arrin eebood ka dhacday in loo xiro konton maalin maraysa oo asagoo xiran shaqadiisa laga qaato waxay ku tahay foolxumo bay ku tahay dowladda soomaaliyeed waxay ku tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xamza ra-iisul wasaaraha barxun bay ku tahay Ee, maalin dhexaad baad ogtihiin waxaa la xiray agaasimo guud oo wasaaradda shaqa- wasaarada wasaarada shaqada iyo shaqaalaha ka shaqeynaa la xiray Ee, asagoo konton iyo afartan cisho xiran ayaan oo maxkamad la keenin oo garsoor la hortegeynin oon lagu caddaynin ee, dembigii u falay qofka intaanu dembiga aan lagu caddan dembi lagu caddayna waa eedeysana ingiriisku wuxuu yaraa not pro not guilty until proven markaan ninkii baa shaqiisa laga qaaday isagoo weli maxkamad ku- isagoo weli ku jira ee, xabsi ku jira taasna waxay tusaysaa macnaha ee, habku maarata maasumaasuq inuu heen waxaan dhihi karaa daacad lagama aha macnaha waa- waa waa seed bursi waa dad baa la beegsanaya waayo qaabka loo wajahay ayaan qaab sax ahayn waxaan ka codsanaynaa ummadda waxaan ka codsanayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo laamaha amniga waxaan baara inay arrintan daacad ka noqdaan oonan maaragtay dadka hadda iska xiran oo la soo deeya haddaan lagu haynin wax eh, caddeyn lagu haynin waxaan kaloo ka codsanayaa wiilkan shaqadii shaqaalaha agaasimaha guud oo cabdulaahi iska xiran afartan iyo shan cisho gaar ahaan saldhig booliis kaga xiran waxaan dhahnaa waa afduub inay la- haddii aan dembi lagu haynin la soo daayo oo shaqadiisana lagu celiyo ayaa haddii kale dee kalsoonida macda- anaga waxaan matalanaa dad baan matalnaa ummad baan matalnaa shacab baan matalnaa kalsoonida shacabku waa muhiim la dagaalinka arga- la dagaalinka maasumaasuqa haddaanan kalsooni la haynin sh- ma- ummadaan la haysan shacabkaan la haysanin dee waxaa waxaad noqonaysaan un dad maar dee mooriyana wax iska qabsatay baa la noqonaya markaan waxaan jo- waxaan filayaa ama aan rajaynaa insha allah inay dadkaan iska xiran oo gaa- gaar ahaan agaasimayaasha guud oo la iska haysta oo maaragtay dadka kalena leele waay baxsadeen sagaal toban qof aa la soo eedeeyey sagaal baa baxsatay le haddaad fiiriso dadka la haystan waa dadka maarata beela laga tiri badan yahay ama beelaha aan haysanin ciida qabiil aan hubaysnayn aan hub aan haysan weeyaan waxaan ogahay agaasimaha guud lacag ma qabta agaasimaha guud waxa lagu haysan karo waxaa la dhahaa waa negligence negligency negligency macnaheedu waxaa waaye waa administrative re- waxaa sida administrative eh, punishment macnaha waxaa la dhihi karaa warning baa la siin karaa babal warning oo laga afka laga- waraaq loo qoro oo la dhahaa mar dambe haddaad samaysid waxaan waa qalad laakiin qof aan lacag qaadin eh, maxkamad aa la geyn karaa qofkii laakiin qof aan lacag qaadayn oon lacag siixayn arrin eebood ka dhacday in loo xiro konton maalin maraysa oo asagoo xiran shaqadiisa laga qaato waxay ku tahay foolxumaba ay ku tahay dowladda soomaaliyeed waxay ku tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xamza ra-iisul wasaaraha barxun bay ku tahay waxaan ka codsanaana xildhibaanka ku matala beeshanaad ku matala cabdilaahi suldaan inay si degdeg wilka xorriyada u soo celiyaan dadka laga tiri badan yahay xildhibaan waxaan ku qabnaa dhowr iyo soddon xildhibaan ayaan golaha shacabka ku qabnaa runtii waa dad iska aamusan waa dad u arka macnaha hadday hadlaan inay maaragtay la horgomeynayo la riixaayo xildhibaan xagga xildhibaaninta ku matala dadka laga tiri badan yahay golaha shacabka waa ilaa soddon iyo kow marka lagu daro senatarka lagu daro farxi ee fartuun karaama lagu daro ka soddon iyo kow baan nahay runtii waxaan ugu hadli weyne waa qalad inaan anaka maanta anaka cadaalad darada ka jirto dulmiga ka jira inaan ka hadli weyno anaka sharaf xumo u tahay waxaan ka codsanayaa xildhibaaninta beesharaad inaan si deg shir iskugu imaano oo arrintan aan ka dhidhina waxaa lagu haysta dadka masaakiimaha oon wax galabsanin lagu haysta oo ilaa konton beri lagu haysta xabsi boliis oo maxkamad la keenin haddii qaladsa lagu haysto wax ay xadeen lagu haystana maxkamad ha caddaysa haddii kale soomaa si deg deg waa in loo soo jeeda dadkan aniga waxaan metelaa xildhibaaninta arrintan golaha shacabka waa geyn doonaa haddaan nahay xildhibaaninta golaha shacabka waa shir badan waa noo socda deg dega saa arrintan uga jehleen markaan guddoomiyaha adamadoobe waan kala tashanayna arrintan inaan baarlamaanka hordhigna sharciga lagu hayo qof la iskaga hayo konton maal la iskaga hayo oo shaqiis lagu qaato isagoon isagoon maxkamad la geynin adduunka ma dhicin qof waa la soo eedayaa waa la xiraa laakiin shaqo waxaa la iskaga qaadaa marka lagu cadday dembiga intaad eedeysana tahay cidda shaqo ka qaadi karta ma jirto markaan ma yeelin arrintaas waa arrin aan ka xunnahay xildhibaanada haddaan nahay xildhibaano guudna waan waxaan ka codsanayaa inaan garaf taaga arrintaanay maanta anakaan anakaan ala xumeynaya beriton waa idinka markaan xildhibaanada saaxiibyaalka golaha shacab ku jira waa idin soo soconnaa garab baa in ka rabnaa cadaalad darro baa naalagu suubiyey xamza nagu suubiyey madaxweyne xasan sheekh aa nagu suubiyey wasiirihii kumetelaya beeshanaad ayaan ka hadlay arrintan inta konton maalin bay maraysaa xildhibaaninta sharafta leh golaha shacabka oo asxaab u anahay waxaan in la garab istaagtaan oo aad arrintan nooga dhidhisaan golaha shacabka cadaalad darrada lagu haayo beelaha laga tiri badan yahay فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waahagaa qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay markaana waxaa idinku soo maqan warbixin ku baxday barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ee maanta baxay warbixintaas oo looga hadlay kuleelo daran oo meelo badan hareeyey dunida maxmed cali ayaa idinku duwaya oo warbixinta noo soo jeediya maxmed si guud caalamka waxaa bilihii u dambeeyey aada looga cabanayay mawjado kulaylo ah oo ku dhiftay wadamo dhowr ah kuwaasoo saameyn xoogan ku yeeshay nolosha aadanaha iyo wax soo saarka beeraha qaar ka mid a wadamada carabta ayaa hadda waxaa ka taagan kuleel aada u daran meelaha qaarna cabirka kuleelka lagu cabiro waxa uu gaaray in ka badan afartan darajo boqolkiiba waxaana ay qeyb ka yihiin mawjado kuleyl ah oo ku dhiftay deegaano ay ka mid yihiin shiinaha koonfurta yurub maraykanka iyo meelo la mid ah baarayaasha arrimaha deegaanka iyo cimilada waxay isku waafaqsan yihiin in tobankii sane ee ugu dambeeyey qarniga labaatanaad ay si isdabajoog ah u kordhayeen kuleylaha ka jira adduunka kuwaasoo si xiriir ah u jira toddobaadyo iyo xitaa bilooyin hay-ad dowli ah oo lagu magacaabo i b c c kana faalloota arrimaha cimilada ayaa baaritaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in la filayo in kulaylaha ku dhiftay adduunka uu sii jiro bal uu sii xoogaysto sannadaha soo socda xitaa haddii sharikadaha adduunka ay hoos u dhigaan uumibaxa ay sameynayaan warshadaha noocyadooda kala duwan kuwaasoo loo aaneynaya inay sabab u yihiin kuleelka ku dhiftay caalamka sida ay ku doodayaan khubarada maadiga ah marka laga hadlaya caalamka carabta kama foga iyaguna saameyntaas ay hay-addu sheegayso koox lagu magacaabo balos one ayaa warbixin ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in la filayo in mandiqada carbeed ee bariga dhexe iyo waqooyiga afrika ay kulayluhu ku kordhaan afar ilaa toddoba boqolkiiba inta lagu guda jira qarniga koob iyo labaatanaad sida ay warbixintu filayso siddeetan boqolkiiba caasimadaha wadamada carabta ayaa la filayaa in kuleylo daran ay ka dhacaan kuwaasoo konton boqolkiiba ka badan kuleylaha horey looga diiwaangelin jiray deegaanadaasi maalmaha sanadka wadanka tunis waxa uu ka mid yahay dalalka martigeliyay heerkul sarreeya shan boqolkiiba ayuu ka siyaaday heerkulka wadankaas lubnaan dhankeeda dhulkayma aha ayaa isku bedelay dambas sababo ku aadan heerkulka xoogan ee laga diiwaangeliyey dalkaas urdun iyo aljeeriya ayaa iyagana ka mida meelaha laga soo sheegayo kulaylahan daran marka laga hadlayo wadamada carabta waxaana dalka aljeeriya ka taagan in gobolada qaar ay dadku kuleel dartii uga qaxaan iyagoo aadaya gobollo kale oo isla gudaha dalka ah kuwaasoo muwjadahoodu qabow yahay inkastoo siyaasiyiinta caalamka ay qaadayaan tallaabooyin hoos loogu dhigayo uumibaxa warshadaha oo loo sababaynayo korarka kulaylaha haddana warbixinta boloswan waxa ay tilmaamaysaa in tallaabadaasi aanan wax badan ka bedeli doonin kuleelka ka jira caalamka gaar ahaana dalalka carabta kuleelkaasoo saameyn adag ku yeelan doona caafimaadka bani-aadamka wax soo saarka beeraha xiriirka ka dhexeeya biyaha iyo tamarta iyo ilo dhowr ah oo la xiriira arrimaha dhaqaalaha iyo bulshada si gaar ah mandiqada jasiiradda carabta waxa ay noqon doontaa deegaanada ugu badan ee ay saameynta adag ku yeelan doonta mawjadaha kuleylada ah sida la filayo sida uu tilmaamaya machadka tiknolojiyada ee massachuster heerkulka wadamada qaar sida dhulka xarameynka ayaa aada u kordhi doona sida la qiyaasayo taasoo xitaa sababi karta in waqtiyada qaar aan la gudan waajibaadka xajka khubarada caafimaadka waxa ay tilmaamayaan in jidhka oo qoraxda loo dhiga iyadoo heerkulka qoraxda uu ka sareeyo soddon boqolkiiba ay sababi karta inuu jidhka awoodi waayo inuu isqaboojiyo taasoo ka dhigan waxyeello gaarta maskaxda wadnaha keliyaha iyo murqaha taasoo ka dhigan in qofka uu u geeriyoodo kuleel awgii si gaara dadka da-da ah oo adkeysiga iyo difaaca jidhkooda uu aada u hooseeyo wadamada reer galbeedka ayaa ah meelaha hadda ugu badan ay ka jiraan kulaylaha daraasad cusub ayaa daaha ka rogtay in kulaylaha hadda ka jira laga yaaba inay sababaan hoos u dhac ku yimaado wax soo saarka qamadiga oo ah cuntada ugu badan ee adduunka laga isticmaalo deegaanada lagu beero qamadiga ee dhaca wadanka maraykanka ayaa waxaa laga diiwaankeliyey heerkul aada u sarreeya oo baabi-inaya wax soo saarka dalagii la sugayay inuu soo go-o kulaylaha noocaan ah ayaa adduunka boqolkii sanaba mar ka dhacayay balse hadda waxaa la filayaa in lixdii sanaba uu martigeliyo gobolka dhaca galbeedka maraykanka ee ay ku badan yihiin beeraha ay ka baxaan qamadiga waqooyi barishiinaha oo iyadu ay ku yaalaan beeraha ugu badan ee adduunka ee laga soo saaro qamadiga ayaa kulaylo noocaan ah laga soo diiwaangeliyey lix iyo tobankii sanaba hal mar ayaa la qiyaasayaa in mawjado kulaylo ah oo lamida kuwa hadda uu adduunku ka cabanaya ay ka dhacaan taasoo ka dhigan hoos u dhac adag oo ku imaan doona wax soo saarka qamadiga ee dalka shiinaha labadan mandiqadood ee ku kala yaala maraykanka iyo shiinaha ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee laga soo saaro qamadiga dalal badan oo caalamka ku yaalana labadan dal ayay ku xiran yihiin marka laga hadlaya qamadiga taasina waxa ay ka dhigan tahay in badqabka cuntada ee wadamo badan oo adduunka ka mid ah uu halis ku jiro maadaama ay yihiin dalal aan soo saarin cuntada ay cunaan kuna xiran yihiin wadamada hadda dhibaatada kuleelka uu ka jiro erin coglan oo ah habeenay cilmiga cimilada ka dhigtay jaamacad ku taala dalka maraykanka ayaa sheegtay in dhibaatada ugu weyn ee muuqata ay tahay iyadoo siyaasiyiinta caalamka aanay u muuqan xajmiga ay la eg tahay musiibada iyo sida ay noqon karto natiijada haddii filashadooda ay u dhacdo sida ay qiyaasayaan sidaas darteedna iyagu la gudboon tahay inay badiyaan qayladhaanta sida ay hadalka u dhigtay marka laga hadlaya qamadiga iyo bixitaankiisa waxa ay khubarada beeraha tilmaamayaan inaanay u rooreen kuleelka daran sidaasi darteedna uu baaba-ayo ama uu hoos u dhacayo korriimadiisa haddii ay soo wajahdo kuleel daran waana sida hadda ka jirta wadamada maraykanka iyo shiinaha oo ah kuwa ugu badan ee beerta qamadiga qaramada midoobay waxa ay dhankeeda soo saartay digniin ku aadan kulaylaha caalamka waa inuu u diyaargaroobaa muwjado kuleylo oo aada u daran ayaa lagu yidhi war ka soo baxay u-n-ka hay-adda qaabilsan arrimaha saadaasha hawada waxa ay dhankeeda tilmaamtay in la filaya in kuleylo daran ay ku dhiftaan mandiqada badda dhexe dadka aqoonta u leh arrimaha cimilada iyo macaahidda ka faallooda arrinkan waxa ay soo jeedinayaan in lama horaan ay tahay in si deg deg ah ay u kulmaan siyaasiyiinta caalamka ayna soo saaraan qaraaraad iyo go-aano hoos loogu dhimayo uumibaxa warshadaha kaasoo xitaa aan la filaynin inuu hoos u dhimo kuleelka jira keliyana laga yaaba in kuleelka aanu kasii tillaabin halka uu hadda taagan yahay haddiise uu kasii kordho kuleelka inta hadda uu taagan yahay ayaa laga yaabaa in arrintu ay gaarto meel aan la mahadin aqoon-yahanada muslimiinta waxa ay dhankoodu aaminsan yihiin in dhibaatadan ka jirta dunida ay sabab u tahay ka fogaanshaha allah iyo ku kicidda wax weliba oo munkar ah heer maanta dunida laga sharciyeynaya liwaadka iyo ficil weliba oo liita si looga baxo dhibaatada waxa ay soo jeedinayaan in allah loo laabto oo lala yimaado tooba caam ah dhinaca kalena wadamada muslimiinta ay la gudboon tahay inay xoogga saaraan wax soo saarka daruuriga ah ee noocyada kala duwan ee cuntooyinka la isticmaalo si looga maarmo cuntada laga soo saaro dalalka reer galbeedka iyo bariga kuwaasoo hadda iyaguba naftooda u yaaban ayna fogeen inay gebi ahaanba joojiyaan qamadiga ay ka ganacsadaan marba haddii ay kaafin waayeen shucuubtooda فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي guud ahaanna caawa intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka dhuuxa waraysyada intaan barnaamijkan la mid ah ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم